magaalada cleveland ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka waxaa xalayta lagu qabtay doodii ugu horeysay ee dhex marta toban xubnood oo ugu cadcad musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ah ee dalkan maraykanka musharaxiintaasi waxaa wax laga weydiiyey siyaasadda arrimaha dibadda sida ururka isis ciraaq ruushka iyo arrimaha gudaha sida arrimaha soogalootiga caafimaadka iyo weliba qodobo kale faahfaahinta doodaasi waxaa inoo soo koobaya ismaaciil farjar
donald trump oo ah maalqabeenka ganacsada iibka guryaha ayaa xudun u noqday doodii xalay ay iskaga hor yimaadeen murashaxiinta damacu ka hayo kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya waxaana murashaxiintani ay xalay yeesheen doodoodii ugu horreysay tobankan murashax oo doodoodu ka dhacaysay gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayaa shacabka u soo bandhigayay damacooda waxaana doodan oo ah tii igu horreysay ay ku soo beegmaysaa lix bilood ka hor xilliga loo qoondeeyey in xisbiga jamhuurigu uu xusho murashaxa madaxweyne ee xisbigooda trump oo ah shakhsi aan la gaban wixii niyaddiisa ku jira islamarkaana xilliyo kala duwan sheegay ereyo dood badan dhaliyey ayaa la weydiiyey markii doodu bilaabantayba haddii uu ku guuldaraysto magacaabista xisbiga jamhuuriga dhexdiisa in uu u tartami doono si madax bannaan hase ahaatee trump ayaa arrintaasi diiday isaga oo sheegay in aanu xilligan ballan qaadi karin donald trump waxa kale oo uu ka cadhaysiiyey dad badan oo ah qaxooti kadib markii uu ku sheegay in dadka ka soo gelaya dhinaca xuduudda mexico ay yihiin dad ka ganacsada daroogada islamarkaana mas-uul ka ah kufsi badan isaga oo xalay arrintaas ka jawaabayey waxa uu sheegay in loo baahan yahay derbi laga dhiso xuduudda labada wadan
waxaynu u baahan nahay inaynu derbi dhisanno oo weliba si deg dega loo dhiso waxba kama qabo in derbigaasi uu yeesho albaab qurux badan oo si sharciya dadku ay waddankan uga soo galaan laakiin waxaynu u baahan nahay waa derbigaasi inaynu dhisno si aanu u soo gelin dalkan dad sharci darro ku socda fikradtaas u dhow waxaa qaba senator marco rubio oo ka mid ah murashaxiinta xalay doodan ka qaybgelayay oo laga soo doorto gobolka florida
waxaan rabaa inaan dhowr arrimood caddeeyo waa midda koowaade waxaa iminka si cad u muuqata in inta badan dadka xadka ka soo tallaabaya aanay ka iman dalka mexico waxay ka yimaadaan waddamada guatemala el salvador iyo honduras waxaan rumaysanahay inaynu u baahan nahay inaynu derbi dhisanno laakiin haddii el japo oo uu derbiga hoostiisa soo qodo oo uu soo tallaabo waa inaynu qorshaynaa sidii aan ula tacaali lahayn arrintaasi sidaasi daraadteed waxaan u baahan nahay xanaan elektronik ah oo aynu kula soconno dadka soo gelaya iyo dadka baxaya si loo tirikoobo islamarkaana loo ilaaliyo loona sugo dadka sharci darrada ah
guddoomiyii hore gobolka florida jeb bush oo ka soo jeeda qoyska reer bush ayaa waxaa dalka maraykanka hore madaxweyneyaal uga soo noqday aabbihii iyo walaalkii wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadka ugu cadcad ee safka hore kaga jira in ay ku guulaystaan xulashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa dad badan ayaa ku dhaleecaynaya in siyaasadihiisa iyo hogaamintiisa inaanay ka fogeyn aragtida walaalkii iyo aabbihii oo labaduba dalkan maraykanka ay madaxweyneyaal ka soo noqdeen hase ahaatee wuxuu ku dooday in uu kala saari karo aragtidiisa gaar ahaaneed iyo tan walaalkii iyo aabbihii mar wax laga weydiiyey in weerarkii lagu qaaday dalka ciraaq uu sax ahaa iyo haddii uu amri lahaa duulaan lagu qaado ciraaq xilligan ayaa sheegay
inagoo og waxaan hadda ognahay oo ahayd in xog sirdoon oo khaldan ay jirtay markii aynu dagaalka gelaynay waxay ahayd khalad mana aanan gelayn dagaalkaas laakiin dadkii ay eheladoodu ku dhinteen waan dareemi karaa xanuunka ay leedahay sababtoo ah markii aan ahaa guddoomiyaha gobolka florida waxaan la hadlay qoysas weliba waxaan la hadlay cid kasta oo cidi kaga dhimatay waxaana u sheegay inaan u ducaynayo islamarkaana aan qadarinayo waana runtii arrin adag
hase ahaatee jeb bush waxa uu madaxweyne obama ku dhaleeceeyey soo ifbaxa kooxda islaamiga ah ee isis senator round bowl oo isna murashaxiinta doodan ka qaybgalay ka mid ahaa oo marar kala duwan ku baaqay in la yareeyo faragelinta milatari ee maraykanka ee dibadda ayaa sheegay in maraykanku uu ka fiirsado inta aanu hubayn kooxaha mucaaradka ah ee la dagaalamaya kooxda isis mid ka mid a arrimaha sida weyn dooda laysaga dhaafsaday habeenkii xalay waxa ku jirtay arrinta la xidhiidha dhegaysiga hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka maraykanka ee n s a senator bowl iyo guddoomiyaha gobolka new jersey ayaa si weyn isugu maandhaafay arrinta la xidhiidha dhegaysiga shacabka maraykanka ah iyo weliba ajnebiga ee ay samaysay hay-adda n s a madasha doodani ka socota waxaa xalay buux dhaafiyey ilaa afar kun iyo shan boqol oo qof kuwaas oo dhegaysanayay murashaxiinta doodan ka qaybgelayay oo ay ku jireen guddoomiyihii hore gobolka arkansas guddoomiyaha gobolka ohio senator mark rubio ted cruz iyo ben carson ben carson oo ah murashaxa keliya ee madow ee doodan ka qaybgelaya ayaa isagu sheegay
weriye ka tirsan idaacadda n b r ayaa i weydiisay maxaad uga hadli weyday arrimaha u dhexeeya dadka kala midabka duwan waxaan ugu jawaabay waxaan ahay dhakhtar neerfaha qala waxay u aragtay jawaab aan meeshaba oolin laakiin xaqiiqadu waxay tahay anigu markaan qofka qalayo ama aan dawaynayo waxaan colayska saaraa sida uu u badbaadi lahaa iyo waxa u dan ah caafimaadkiisa qofka midabkiisa ama timihiisu kama dhigayaan waxa uu yahay mana aha wax muhiim ah tobanka murashax ee xalay doodan uu soo daynayay telefishinka fox news ka qayb qaatay ayaa ahayd tii ugu horreysay waxaana la filayaa in doodo kale ay mustaqbalka yeeshaan murashaxiintani wararka kale ee ka imanaya xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna sheegaya in xisbiga dimuqraadiga uu qaban doono dooda ugu horreysa ee xubnaha u taagan doorashada madaxtooyada bisha oktoobar saddex iyo tobankeeda waxaana la filayaa in ay ka dhacdo gobolka nevada ismaaciil xuseen farjar ayay noo soo koobayey doodii xalayta dhex martay musharaxiin ka mida tobanka toban musharax oo ka mid ah kuwa ku loolamaya inay isu soo taagaan doorashada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga